madaxweynaha maamulka somalilan ayaa weliba ku qeyb galay qalinjabiyowka jaamacadda culumta badda iyo kalluumeysiga ee magaalada berbera welibana munaasabad duunlanqowdii dufcadii sagaaleed ee jaamacadda ku qeyb galay aqoon-yahana waxgarad mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala aan ku horeegna gudoomiyaha jaamacadda culumtaiyo badda ee berbera cabdiqani maxamed khayre iyo weliba uusuu ku warbiyey marhalado iyo hamareen ardaydun qalinjabiydii ardaydan waxaan hortaada ka caddaynayaa inay aqoon karti iyo dadaal u leeyihiin aqoonta badda oo weliba ay kala leeyihiin fakaltiyo kala duwan jaamacaddani waa wadnaha marka la yidhaahdo xagga human resourceska iyo macluumaadka badda xeebta intaa leeg ee siddeed boqol iyo konton ah xudunta berbera waxaa ka muhiimsan wadnaha waa ta soo saaraysa generation cusub oo inaga dhexla berri toole difaaca iyo wax soo saarka qaranka waa kuwa maanta waana leaders of tomorrow dhanka kale kuwa ku mid ee ardayda qalinjibi waanuus markaas ka hadalaya afka ardayda ayaa ku hadlay muhiimadda maalintunleta maanta waxaynu joognaa heer aynu waxa weeyaan ka midho dhalinay laakiin socdaalkii aynu soo bilownay muddadii afartii sannadood ahayd maanta halkan kuma dhammaystirna waxaanu joognaa uun qayb ka mida guulihiisii iyo midhihiisii oo aynu maanta guranayno dhanka dambeyntii madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi iyo waliba use ardaydanka hambaley maalintii ooyo in muddo handhabar adeegayeen jaamacadda badda dafcaddan maanta ka qaranjabinaysa kuwii ka horreeyey macallimiintooda waalidkooda ku soo tabcay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta iyo howlaheeda iyo kobcinta jaamacaddan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waananu ducaynaynaa waxaan ku darayaa waxaa qabateen tiirraxaad qaranku u baahanya oo bayrahsanaa ayaa iska xil saarteen waa ku mahadsantihi marka in berriga ka badan oo aan cid aqoon u lahayn ayaa aqoonteeda bilowdeen way kobci doontaa waana mustaqbalka shaqo iyo wax soo saar oo inaga dhinaa oo aa bilowdeen bilow wanaagsan weeyi insha allah waa hirgeli waxaana noqon doonaa muddo aan fogeyn haddaynu saa ku sii wadno dalalka badda yaqaana ee ka faa'iidaysta ee adduunkana wax uga qabta iyaguna wax qabsada markaa hambalyaan leehay intaa hawshaa ku tacabtay maalmahan waxaan maraynay safar gobollada dalka oo dhanah oo ka bilaabay saaxil gobolladaanu tagno o dhan waxaan kula kulannay shacbi somalilan ah muwaadiniin aad iyo aad muwaadinnimadu ugu dheer tahay oo marka bari loo sii durkaabaa duruufo adag ku jira duruufahaasoo ah colaad dad wada heegana ay cadaaways hor taagan yihiin dadkaasi oo aad iyo aad dalkooda iyo dadkooda loo daraynaya waxaanay aad iyo aad u soo eegayeen gobollada galbeedka way u soo ducaynayeen waxaanay doonayeen in xoogaa loo noqdo dhibta ay qabaan iyo difaaca dalkay ku jiraan iyo hawlaha ay ku jiraan in gobollada galbeedka la dareemaan oo la dareen ahaadaan